bismillaahi raxmaani raxiim kulanti waacan oo wanaagsana khayaarta aynu jecelnahay oo meel waliba aad ku sugan tihiin waa maalinimo sabti ah taariikhduna ay ku astaysan tahay sagaal iyo tobanka bisha abriil sannada labada kun afar iyo tobanka kusoo dhowaada dhegeysiga warka raadiyo wardheer oo dhan xukuumadda soomaaliya ayaa waxa ay sheegtay in ay dhowaan hirgeli doonto ama ay dib u bilaabi doonto dhismaha maamulada gobolada dalka soomaaliya iyo sidoo kale maamul goboleedyada waxayna sheegtay xukuumadda soomaaliya in arrimahaasi la dardargeli doono xilli maalmihii lasoo dhaafay maamul goboleedyo dhowra isqaqabsi xoogani uu ka jiray iyadoona arrintaasi dowladda ay sheegtay in wax laga qabanayo wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka ee xukuumadda soomaaliya cabdulaahi goodax barre oo maanta ka qaybgalaya munaasabad ilaa iyo lix gaara ay kula wareegay wasaaradiisa ayaa waxa uu hadalkani ka sheegay in la dardargeli doono arrimaha dhismaha maamulada degmooyinka iyo gobolada dalka soomaaliya waanu isbedel ka dhaca magaalada xamar isbedel fiicanaa ka socdo magaalooyinka kale ee wadankana isbedelkuu ka bilowda hadday ugu yaraato isbedelku waa in dadku ogolaadaa in la bedeli karo waxaa moodaa dhaqan aad u xididaystay oo ah in qofku meesha ka dhashay u dhaawacmay u dhintay taabsaday waana xarfahaas oo dhan ee qofku qof soo taagan uu noqdo asoo waxba qabanayn isbedelku waa inuu gaaraa qofku inuu mushaar hel wakhtigaan dhuminay muxuu ahaa in aan kor meerno shaqooyinka mahoos yimaada hadday degmo tahay iyo hadday gobol isbedel ma imaan karo haddaadan xogaa lahayn waxa gobollada iyo degmooyinka socda culayska ayaan saari doonaa waxaan culayska saari doonaa oo bilowday tayayn iyo inaan ishabayno annaga laftirkeeda wasaaradan hadday jirato waddankuna howl aad u fara badanaa noo taal hadalkani maanta ka soo yeeray wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka ayaa waxa uu noqonayaa kii labaad uu ka sheegay warbaahinta asigoona hore u sheegay in maamulka ama maamulada gobolada dalka ka jira iyo degmooyinkaba la dardargeli doono dhismahooda iyadoona maamul goboleedyo maamulo dhowr ah oo ka jira haatan dalka soomaaliya isqa qabsi xoogani uu ka jiro magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ayaana ka mid ah meelaha arrimaha ugu xoogan haatan ay ka taagan yihiin iyadoona laba maamulo isbarbar yaacaysa halkaasi ay ka dhisan yihiin loogana dhawaaqay xukuumado kala duwan oo maamuladaasi ay yeelanayaan gudaha magaaladaasi gudoomiyaha ururka al-shabaab ugu magacaaban deegaanada jubbooyinkana waxa uu ka dhawaajiyey in ku dhowaad boqol askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya ay siyaabo kala duwan ugu soo gooseen dowladda kuna soo biireen dhankooda sida uu sheegay ninka magaciisa lagu soo gaabiyey cabdimaalig mas-uulkan al-shabaab u hadlay ayaa dhanka kale waxa uu tilmaamay in ciidamada soo goostay ee dowladda federaalk ee soomaaliya qeybta ka ahaa haatan ay ku sugan yihiin deegaano ayaga ay ka arrimeeyaan ayna la soo goosteen hubkooda waxa uuna tilmaamay in cid waliba oo kasoo baxaysa dhinaca dowladda federaalk ee soomaaliya ururka al-shabaab dhankooda ay soo dhoweynayaan
berihii u dambeeyay inta isu soo dhiibtay hubka la soo gashay inay cadad boqol iyo ka badan inay yihiin berihii u dambeeyey kuwa laftigooda saliibyada ana in marka la yidhahdo waa lagu bedeli bedelku inuu codsanayo aadna usoo dhaweynaya sababta ay tahay waxaa ka tahay xadada mujaahiid kenyaatiga iyo siraaliyoonkaba iyo dhammaan saliibyada caalamiyada meesha joogta kuwa calowstabakaas oo qulqulayaan kuwii soo duulayna xeelaha kusii socdaan mararka qaarkood waxaa la sheegay inuu goosta si fasne inuu duulka kuwa jooga dagaafkii waa laba laamayaa bal gudahoodaa loo dabamaray tii waxay keentay wax aanay filayn darsi ayna meesha soo dhiganin qorshain ku talageli dagaal inuu dhammaanaya ay u malaynayaan rag cararaaya inay filaayeen nimankay beledkiina kula joogaan markay rabaan ku weeraraayaan markay rabaan jawaasiista laleynayaan markay rabaan wadada admaris kugu qarxinayaan meesha biyihii baadku kaaga imaanayana kismaayoay joogaane kismaayo ma aadi karta afmadow
hadalkani ayuu ka sheegay idaacad ku hadasha afka ururka al-shabaab oo ku taala deegaanada haatan ay ka arrimayaan ururkaasi welina ma jira wax war ah oo ka soo baxay dhinaca saraakiisha ciidamada dowladda ee deegaanada jubbooyinka iyadoona hadalkani uu noqonayo kii ugu horreeyay in dhawaalaha ka soo yeera ururka al-shabaab ee ku aadan goosashada ciidamo ka tirsan dowladda federaalk ee soomaaliya si toos ahna kaga mid noqday ururkaasi halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo wardheer gudoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe cabdi jiino ayaa waxa uu ka hadlay dhacdadii maalintii shalay ahayd ka dhacday degmada balcad ee gudaha gobolkaasi shabeellaha dhexe markaasoo ciidamo ka tirsan kuwa booliska soomaaliyeed oo loogu talagalay in la gaarsiiyo gobolkaasi shabeellaha dhexe gaar ahaan degmada jowhar ee xarunta gobolkaasi wadada uu galay gudoomiyihii degmada balcad halkaasoona khasaarooyin kala duwan ciidamada ay kasoo garta iyadoona dhammaan saanadii ay wateen ciidamadaasi uu la wareegay gudoomiyaha cabdi jinow oo warbaahinta kula hadlay gudaha degmada jowhar ee xarunta gobolkaasi ayaa waxa uu tilmaamay in ninkaasi xilka hore looga qaaday uuna haatan ka mid aheen maamulka gobolka shabeellaha dhexe waxa uuna sheegay in kas cad uu ciidamadaasi u weeraray tacadigana ugu geystay balse waxa uu sheegay in dhowaan ay tillaabooyin kuwa ku wajahan ay ka soo saari doonaan maamulkooda arrintii shalay ka dhacday degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe ciidama boolisa ee laga soo diray xamar ee loo soo diray gobolka shabeellada dhexe gaar ahaan degmada jooga oo aan maalmahanba sugayna ayaa maxaa idhaahdaa si bareera oo galdhabaca niman nin istaaf u ah ay maxaa idhaahdaa buuqada ugu xabadeeyeen waxaana ka xumahay in ciidan maxaa idhaahdaa soomaaliyeed oo shaqadooda gudanaya lagu galo maxaa lahaa dariiqa sida xogta lagu soo gaarayaan waa nin maxaa lahaa gudoomiye ka ahaan jiray degmada balcad oo la bedelay shalay ayaa maxaa layidhahdaa si bareera istaafkiisu qaranka wuxuu leeyahay dowlad dhexe oo maamusho sistamka iyo gobolada annagu wixii nooga aadanaana waa qabnay iyagoo qoraan ahayn maxaa layidhahdaa u dalla dowlada dhexe oo ay ugu horeyso wasaaradda arrimaha guduhu marka annaga maamul ahaan annagoo kaashanayna xukuumadda dhexe iyo hay-adaha amniga ayaa rajeynaynaa arrinkaas in waxaa la ama ha noqdo midka transitionka ah ama yani sida loo bedelaya gudoomiyaha cusub iyo midkii horese isu bedelayaan ama ha noqdo fal ka dhacay iyo ciddoo ku maxaa ladhahdaa ku sifowda inay ka dambaysay waxaasoo dhan maxaa ladhahdaa nidaam dowliga lagu dhamayn doona hadii ilaa ilaah hadalka ka soo yeeray gudoomiyaha ayaa waxa uu yahay mid daba yaallo dhacdadii maalintii shalay aheyd ka dhacday qeybo ka mid a degmadaasi balcad markaas oo ciidamo ka tirsan dowladda federaalk ee soomaaliya gaar ahaan kuwa boolis oo loogu talagalay xarunta gobolkaasi ee magaalada jowhar ay wadada u galeen ciidamo taabacsan gudoomiyaha degmada balcad oo uu sheegay gudoomiye jiino in hore xilka looga qaaday ayadoona khasaare uu ka soo gaaray taliyihii ciidamadaasi iyo afar askari oo kale oo ku dhaawacmay ayadoona haatan dhaawacyadooda lagula tacaalaya isbitaal ku yaala degmada jowhar ee xarunta gobolka kaasi oo dhaawacooda la gaarsiiyey maalintii shalay aheyd gudoomiyaha cusub ee gobolka hiiraan oo maalintii shalay ahayd si rasmi ah ula wareegay xilkaasi ayaa waxa uu hanjabaad hawada u mariyey ururka al-shabaab ee ka dagaalama qeybo ka mid a gudaha gobolkaasi asigoona sheegay in aysan ku harsa doonin gudaha gobolka hiiraan waxa uuna tilmaamay in waxuu ka qaban doono xaaladda ammaan ee ka jirta haatan gobolkaasi hiiraan iyadoona la sheegayo in maalmihii lasoo dhaafay falan amni darre ay ka dhacayeen degmooyinka ay ciidamada dowladda kaga sugan yihiin gobolkaasi hiiraan walow ay ugu daran tahay degmada xarunta gobolkaasi ee magaalada beledweyne gudoomiye cabdifataax ayaa waxa uu tilmaamay in ammaanka degmada iyo sidoo kale kan gobolkaba wax laga qaban doono lana sugi doono ammaankooda iyadoona maalintii shalay ahayd si rasmi ah uu xilkaasi ula wareegay kagadaal markii wareegto kasoo baxday xafiiska madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya loogu magacaabay gudoomiyaha kumeel gaarka ee maamulka gobolka hiiraan dhanka kale wararkii ugu dambeeyey ee laga helaya degmada buulabirta ee gobolkaasi hiiraan ayaa waxa ay sheegayaan in maanta halkaas ay ka dhaceen dagaallo khasaare geystay iyadoo aan la ogeyn khasaaraha dhabta ay soo kala gaaray dhinacyadii dagaal oo kala ahaa dowladda federaalk ee soomaaliya ciidamadeeda iyo sidoo kale kuwa ururka al-shabaab dagaalka ayaa waxa uu ka dhacay duleedka degmada buulaburta iyadoon aan la ogeyn khasaarooyinka soo kala gaaray welina ma jirta cid ka hadashay dagaaladii maanta ka dhacay halkaasi ciidamada amisom iyo kuwa dowladda federaalk ee soomaaliyana waxaa la sheegayaa in ay tiro madaafiica ku garaaceen degmada suuqa degmada hilwaaqeyba ka mid ah gaar ahaan isgoyska soos halkaasoo habeenkii xalay ah fariisima ay ku lahaayeen ay weerar kusoo qaadeen ururka al-shabaab lama oga khasaaraha dhabta ee ka dhashay weerarada habeenkii xalayaha ka dhacay gudaha degmada hilwaa waxaase la sheegayaa in ciidamada ay adeegsanayeen tiro madaafiica oo ay ku garaacayeen goobihii ay kaga imaanayeen weeraradaasi dad goobjoogayaal oo ku dhaqan deegaankaasi ayaa waxay tilmaameen in dagaaladaasi wax khasaare aysan ka soo gaarin dadka rayidka ah balse ay baqdin gelisay oo keliya xaaladda degmada hilwaa ayaana degan maanta iyadoona isu socodkii gaadiidka iyo ganacsigaba degmadaasi uu mid caadi yahay warkii oo aad kala socoteen raadiyo wardheera khayaarta aynu jecelnahay waa naga intaa warka waxaa idiin akhrinaya anigo ah maxamed nuur amiin tani inta aan mid lamid a warkan isugu imaanayn waxaan idinkaga tagayaa sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu